dalalka reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sidii ay shiinaha uga dhaadhicin lahaayeen in uu moscow kala xaajoodo in dagaalka ukrein lasoo afjaro dhinaca kale waxaa jira walaac ah in beijing ay hubeynayso moscow gudoomiyaha andrade gudoomiyaha midooda africa gudoomiyaha midooda yurub ursula vander leyen ayaa kadib kulan ay la qaadatay madaxweynaha shiinaha ku celisay toddobaadkan haddii madaxweyne ji jinping uu siinayo saanad militari ruushka ay wax weyn u dhimayso xiriirka shiinaha iyo midooda yurub warbixin gaar ah oo arintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil
reer galbeedku weli waxa ay xoogga saarayaan inaanu shiinuhu saanad milatari siinin ruushka tan iyo intii ka dambeysay booqashadii uu madaxweyne ji jinping ku tegay moscow walaaca ay qabaan reer galbeedku ayaana sii kordhay gudoomiyaha midooda yurub ursula von der leyen oo warbaahinta kula hadashay magaalada beijing ayaa sheegtay in haddii taasi dhacdo oo shiinuhu hubeeyo ruushka oo ay ku sheegtay dhinaca gardaran dagaalka ukrain ay tahay xadgudub cad oo ka dhanaa shuruucda caalamiga ah toddobaadkan gudoomiyaha midooda yurub ayaa laba kulan oo mid uu ku weheliyey madaxweynaha faransiisku la yeelatay madaxweyne shi jiping waxa kale oo ay sheegtay inay shiinaha u sheegtay inay si buuxda u taageersan tahay qorshaha nabadda ee madaxweyne zelenski ee ukraine waxa kale oo aan soo dhoweynayaa ayay tidhi qaybo ka mid ah tallaabooyinka shiinuhu soo jeediyey waxayna ula jeedaa hadalkii shiinaha ee ahaa kiiska ku saabsan badbaadada nucliyeerka iyo dhimista khatarta iyo bayaanka shiinaha ee aan la aqbali karin hanjabaadaha nucliyeerka amaba isticmaalka hubkaasi gudoomiyaha midooda yurub ayaa waxay ka codsatay inuu shiinuhu kala hadlo ruushka qorshaha ay ku geynayaan gantaalada leh madaxa nucliyeerka wadanka belarus dhinaca kale madaxweynaha faransiiska ayaa isaguna arrimo u dhow kuwan kala hadlay madaxweynaha shiinaha wadahadalladan saddex geesoodka ah ee madaxdaasi ku dhex maray magaalada beijing maxaa kasoo bixi kara ee lagu xisaabtami karaa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haarun biixi oo ah falanqeeyo degan magaalada nairobi ee dalka kenya madaxda heerka sare ee yurubiyanka ah ee iskaga daba laabanaysa beijing waxay muujinaysaa waxyaalo badan bay muujinaysaa oo ay kamid tahay aqoonsi la siinayo china iyo doorkeeda arrimaha caalamiga ah laakiin taasta kasii muhiimsan waxa weyaan china oo ay u arkaan in ay wax ka tari karaan dagaalkan soconaya quwad goboleedna ay yihiin waxa taas weliba muhiim kasii dhigaya iyadoo reer galbeedku ay jareen xidhiidhadii diblomaasiyadeed iyo kuwii ganacsi ay ruushka la lahaayeen albaabka kaliya furanay muxuu yahay albaabka china waxa ay u badan tahay in madaxda yurubiyanka iyo chiniiska laftooduba ay arinta ah faafista nuclearka isku mowqif ka noqon karaan waanay ka yihiinba shiinaha laftoodu in dagaalka socda lagu soo daro qeyb nucleara oo nuclearka la isugu hanjabo ama la dhaqdhaqaajiyo chiniiska laftoodu ma ogola oo arintaa halka yurubiyanka oo kale ay ka taagan yihiin marka waxay rabaan in yurubiyanku waxa ay isku waafaqsan yihiin ay ka wada shaqeeyaan markay timaado arinta ruushka waana sababtaasta ay meesha u joogaan in ay haddii uu chiniisku ka ogolaado inuu hawshaa galo inay isna uu yihaahdo idinkuna ogolaada wax oo culayska halaga dhiman ruushka ayaa iyaduna suurtagala marka runtii yurubiyanku aad bay uga warwarsan yihin dagaalka ka socda mustambeedkooda iyo dariskooda cid kasta oo wax ka tari karaysa inay la hadlaana way ku khasban yihiin chinana kow ka ah madaxweynaha ukrain ayaa isaguna warbaahinta associated press u sheegay inuu doonayo in uu shiinaha kala hadlo xaaladda dagaalka waxa kale oo uu sheegay inuu hore xidhiidh ula sameeyey ka hor intii aanay arrintu faraha ka bixin dhinaca kale khatar intee leeg ayay leeg tahay walaaca reer galbeedka ee in shiinuhu hubeeya ruushka waa kan mar kale maxamed walaaca ay qabaan reer galbeedku ee arrintaa ku saabsan waa mid weyn laakiin ma aha walaacu inay chiniisku hubeynayaan ruushka oo ruushka runtii hub ma u baahna waxa uu baahan yahy waxa weeyaan cunuqoteynta ay reer galbeedka kusoo rogeen oo sektarada ama qeybaha sancada militariga iyo dhaqaalaha iyo bankinka iyo waxyaalahaasoo dhan saameyn weyn ku yeelatay in uu chiniisku ka fududeeyo oo uu ka saacido ruushku sidii u dabamartayn lahaa oo albaab cusub iyo wado cusub oo wixii uu baahanya banaanka uga baahan yahay uu ku helo ay u noqoto taa ay aada uga baqayaan imika waa taas waxyaalaha imika aada loo xaqiijinayo waxa weeyaan inay chinesku u fududeeyeen ruushku inay helaan waxyaalahan microchipska la yidhaahdae loo isticmaalo hagista gantaalada iyo dhismaha gantaalada iyo sancooyinka casriga ah xitaa baabuurta dhismahooda iyo waxyaalahan casriga ah oo dhan loo isticmaalo inay chinesku u fududeynayaan oo si kale aan ruushku u heli karayn waxa kale ka cabsanayaan in waxyaala intaa kasii muhiimsan ama kasii waaweynna uu chinesku ka caawin karo haddii uu xiriirkoodan hadda sii dhismaya iyo kala fogaantan mareykanka iyo chinesku ay sii kala fogaanayaan ay sii weynaato marka waxay isku dayayaan in chineska ay arintaas inaanu kusii fogaanin ay ka shaqeeyaan bay reer galbeedku aada u danaynayaan waxaanay rumaysan yihin xaqiiqada ah chinesku hadduu si buuxda oo bareera ula safto ruushka inay taasi ku yeelanayso saameyn muuqata dagaalka soconaya ay yurubiyanku aaminsan yihiin shir jiraa'id oo kale oo ay qabteen horaantii khamiistii toddobaadkan madaxweyne macron iyo shi jebing waxay ku baaqeen in wadahadalada nabadda ay bilaabaan sida uu ugu dhaqsaha badan ukrain iyo ruushku iyaga oo ku celiyey inaan hubka nucliyerka aan la isticmaali karin iyo in weerarada ka dhanka ah rayidka iyo kaabayaasha rayidka oo ay ku jiraan warshadaha tamarta nucliyerku ay tahay in laga fogaado waxaa si buuran u muuqata in dagaalka ukrain reer galbeedku kala maarmi waayeen shiinaha tan oo muujinaysa awoodda ay beijing kusii yeelanayso saaxadda siyaasadda caalamka ruushka ayaa dhinaca kale jimcihii shalay sheegay inay la socdeen wadahadalada muhiimka ah ee dheh maray madaxweynayaasha jiinaha faransiiska iyo guddoomiyaha midowda yuruba laakiin waxa ay sheegeen inay shaki ka qabaan amaba ay dareensan yihiin inaanu shiinuhu bedeli doonin mowqifkiisa ku aadan colaada ukrain iyada oo cadaadis uu dibadda kaga imanayo cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london